galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalinimo arbacaha bisha oktoobar waa labayo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ugu yaraan afar qof oo xanuun loo malaynayo jadeeco ugu dhintay somalilan dadka iminka u jiifa waxaa lagu yidhi ilaa hadda riboodka ugu dambeeya la asceliyo xagalya layga soo sheegay inay tahay ilaa afartan iyo toban carruur yihiin soddon kalena ay dad waaweyn yihiin dhimashada waxaa lagu yidhi waa afar hase yeeshee inkastoona death certificate ee anugu aan akhriyin xanuunka u dhintay laakiin dadku waxay tuunsan yihiin xanuunka waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha adduunyada la gaarsiiran ninkii gaan ahaan jiray ee ninkaan gacanta lala raaci jiray waa gabbanayaa ee ha yeeshee gadaal niman dhashay iyo gaarufyaa kacay ee amba gabay rag baa igu qabsaday iina goodiyey in adduunku gaafaysi yahay uga gaabsaday sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xaaladda kacsan ee etoobiya doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka musharaxa madaxweynaha maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sheegay in ay u wanaagsan tahay taageerola'aanta dadka sida uu yidhi liita ee aan waxba gelin ee xisbigiisa kuwaas oo uu ku jiro afhayeenka aqalka wakiilada bol ryan waraysi uu siiyey telefishinka fox news ayuu trump ku sheegay in rayaan iyo xubnaha kale ee ka tirsan koongareeska maraykanka ay ula dhaqmaan si aan wanaagsanayn islamarkaana aysan taageersanayn musharaxnimadiisa hadalkiisan ayaa yimid kadib markii ay soo shaacbaxday cajalad la duubay sanadkii laba kun iyo shanta oo trump uu kasoo dhex muuqday isagaoo hadallo aad u xun ka sheegaya haweenka taas oo dhalisay in xubno badan oo xisbigiisa ka mid ah ay taageerada kala noqdaan waa arrin aad u wanaagsan in hadda culayska laiga qaaday islamarkaana aan ameerika ugu dagaalami karo sida aan anigu rabo ayuu trump ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka isaga oo difaacaya hadalladiisa ka dhanka ah haweenka ee cajalada laga maqlay ayaa trump waxa uu sheegay inay ahaayeen wax ragga ay ku sheekaystaan qolalka lagu dharbadesho islamarkaana uu maqlay hadallo kuwaas ka sii xun
madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay haddii donald trump loo doorto madaxweynenimada maraykanka uu khatar ku noqonayo amuuraha caalamka sayid rayd al xuseen ayaa ku tilmaamay hadallada ka soo yeeraya trump qaarkood ee ku aadan dadka tabarta daran iyo bulshooyinka qaarkood wax laga naxo oo ayaan darro ah sayid oo warbixintan siiyey warbaahinta isaga oo ku sugan magaalada jeneefa ee dalka switzerland ayaa sheegay in siyaasiyiinta guracan ee sida donald trump iyo ninka reer holan ee khirad wilders ay isticmaalayaan cabsigelin iyo ballanqaad dunida aanba jirin duni aanba jirin si ay u helaan codka dadka qaarkood sayid riid al xuseen ayaa intaas ku daray inuusan qorsheynaynin dhowaanahan inuu codkiisa hoos u dhigo
bob francis baadariga diinta masiixiga ah ayaa arbacadan ku baaqay xabad joojin deg deg ah oo ka dhacda dalka syriya isagaoo xarunta vaticanka ee looga taliyo diinta masiixiga ka jeedinaya khudbadiisa guud ee toddobaadkiiba uu mar u jeediyo dhegaystayaashiisa ayuu boobku sheegay in joojinta dagaalka ay tahay in laysla meel dhigo muddo dheer oo ku filan dadka rayidka ah gaar ahaan caruurta si ay uga baxsadaan goobaha ay duqayntu ku wajahan tahay dadaaladii hore ee beesha caalamka ee la doonayey in lagu sameeyo xabad joojin ayaa si dhaqso ah u wiiqantay iyadoo uu khilaafka dalkaasna uu jiitamayo muddo shan sano ah tusaalihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa burburka ku yimid heshiiskii muddada yar jiray ee u dhexeeyey maraykanka iyo ruushka ee ku aadanaa dagaalka ka taagan waqooyiga magaalada xalab dadka la socda syriya ayaa sheegaya ayaa sheegay maalintii talaadada in diyaaradaha ruushka ay mar kale bilaabeen duqaynta deegaanka dhinaca bari ku yaala ee ay gacanta ku hayaan fallaagada ee xalab iyaga oo dilay in ka badan labaatan qof madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib ordogan ayaa wasiirka koowaad ee ciraaq uga digay inaan ciidanka turkiga ee ku sugan waqooyiga dalkaasi ee ka badan kunka askari aan laga reebi karin xulafada loo diyaargaraynayo inay la wareegaan gacan ku-haynta magaalada mosul ee ay isis maamusho erdogan oo la hadlayay hoggaanka culummada suniyiinta ah ayaa magaalada istanbul ugu sheegay inaysan ciidamada turkiga ah ee suniyiinta ah aysan ka bixi doonin aagooda u dhow magaalada musul islamarkaana aysan amar ka qaadan doonin taliska bakhdad ee shiicada ah madaxweyne rajab tayib erdogan ayaa culummada u sheegay inaysan ciidamada turkiga guuldarro ay ciraaq amar kaga qaataan aysan la kulmin xiriirkan labada dal ayaa xumaaday sanadkii hore kadib markii ay dowladda turkiga ciidamo kusoo daldashay deegaanada suniyiinta ee waqooyiga bari ee dalkaasi dowladda ciraaq ayaa ilaa iyo xilligaasi ku adkaysanaysay inay arrintaasi faragelin ku tahay madax bannaanidooda islamarkaana dalbanaysay inay ciidamada turkiga ay isaga baxaan gebi ahaanba dalka ciraaq hase ahaasee dowladda turkiga ayaa ka digaysa in ay halkaasi ka dhacdo haybsoox haddii ay jabhadda shiicada ay la wareegaan gacan ku-haynta deegaanada suniyiinta ee mosul iyo nawaaxigeeda dhankiisa ayuu wasiirka koowaad ee ciraaq haydal al cabaadi uu uga digay turkiga horraantii bishan inay abuuraan dagaal labada waddan ah haddii aysan ciidankeeda kala bixin gebi ahaanba dalkaasi ciraaq wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa shaacisay in ay ciidamada shisheeye ee ku sugan dalkaasi ciraaq ay dhammaantood ogolaasho ka helaan bakhdad islamarkaana ay ku shaqeeyaan qorsho kooban sida la dagaalanka argagixisada halka aad dhegaysayaal warkaa kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay deegaano ka mid a gobolada saaxil ee somalilan waxaana ilaa iyo inta la ogyahay u dhintay afar qof halka afartameeyo kalena ay u jiifaan xarumaha caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan saleebaan jaamac diriye oo wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shurwac u warramay ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay xaaladda ula tacaali lahaayeen isagoo xusay inay deegaanada uu cudurku ka dilaacay u direen kooxo ka howlgala si loo xakameeyo way jirtaa adeer maxaa la yidhaha marka laga eego rabixinada ka imanaya howlwadeennada caafimaadkii gobol ku sugan way jirtaa jadeecadaas waxaan la sheegaya inay dad u dhintay jiraan iminka oo ay dad kaloo u jiifaana jiraan wasaaraduna way ka howlgashay horena uga howlgashay welina way ku jirtaa howlgalkeedii waxaa jira tiiman jooga iminka goobaha iyo kuwo kaloon hadda usii diranaba dhimashaa tilmaantay agaasime inta in leeg baa dadka hadda ay saamaysay ee dhinta u dhintay amaba u jiifay xaaladan jadeecada dadka iminka u jiifa waxaa laygu yidhi ilaa hadda riboodka ugu dambeeya la isciliyo xagalaya layga soo sheegay inay tahay ilaa afartan iyo toban caruur yihiin soddon kalena ay dad waaweyn yihiin dhimashada waxaa laygu yidhi waa afar hase yeeshee inkastoona death certificate dee anigu aan akhriyin xanuunka u dhintay laakiin dadku waxay tuhunsan yihiin inay u dhinteen xanuunka jadeecada ayay dadka goobjooga iyo howlwadeennada caafimaadku tuhunsan yihiin waana calaamadina oo lagu arkay lagu yaqaanay jadeecada markaa waa arrin jirta marka ma tuhunun baa agaasimee oo de calaamadahaasunbaa la eegay mise waa lasoo xaqiijiyey in cudurkan dilaacaye tirada intaa la egsaamayo yahay jadeeco waxa weeye aqoonta dadku waxay bartaa waa ay aragnimaday bartaa marka dadku hore u arki jireen cudur waxna waa wax guudka laga yaqaana wax specifica oo shaybaadh lagu sameeyey ilaa hadda shaybaadh soo saaray oo la ii keenay ma jiro leeyahay waa jadeeco laakiin dadka aqoonta caafimaadka u lehi waxay caddaynayaan marka la eego calaamadahaas inay inay buuxiyeen calaamadihii lagu arkay dadka jadeecada lagu wada arki jiray inkastoo iminka aan shaybaadhan lasoo qaado laabkii aan weli resboonkiisi la helin haddana waxaa loo badinayaa inay tahay jadeeco maadaama ay xanuun kaloo u eego noocaas oo intaas aanu jirin oo lagu khaldi karaya diidisteedu jadeeco maaha waxunbay wakhtigay sii luminaysaa in la yidhaahdo jadeeco maaha waxaa wixii xanuunka jadeecada laga hortegi karo o dhan waa in la qabto tallaaladiibaa socda daaweyntiibaa socota xumadka jebintiibaa socota
marka macnaha wasaaradda caafimaadka haddaba way bilowday howlgalkii oo waa lagu guda jiraa xakamaynteedii iyo gacankuhaynteedii wasaaraddu gobol ahaan waxay ka bilowday maxaa la yidhahdaa khamiistii ka hor hase yeeshee wasaaradda xarunteedu waxay ka bilowday oo operation ka qayb qaadatay marka een, s- laga soo bilaabo sabtidii ilaa haddana waxa weeye een, way way- howlgalku wuu socdaa maxaa la yidhahdaa een, waxaa jira waqti aad ku foogan tahay daaweynta dadka een, iyo wacyigelintii dadka iyo tallaalidoodii een, mana aha waqti looga faa'iidaysto maxaa la yidhahdaa waxyaalo kaloo aan munaasib ahaynoo een, wax uu jiraa xanuunka wuuna xanuunsanaya waana la daweynaya maxaa isku duubnay wada jir bulshadoo dhan baa loo baahan yahay inay ka hortegeeda iyo la dagaalanka xanuunka ay ka wada qayb qaadato gesta kale danka weydiagaasime waa deegaanada deegaanada ee ay ka dilaacday amaba een laga soo sheegay xaaladan ee jadeecada ee gobolka saaxil waa gobolka saaxilun baa layidhi ma deegaano gaarun baa deegaanadee baad ka tilmaami karta ilaa hadda adeer halka inta lay tilmaamay waxaa ka mid a een, eriyada ay ku taallo xagal laasciidle iyo dhulka xeebta ku teedsan oo een, a- a- gelidooduna adag tahay dadku inta badan waxay ku jiraan een, dee dhul adagoo ay gaadiidkuna ku adag yahay marka eriyooyinka imika ugu een, wararkaasi eh, ha- xanuunadaasi ka dhaceen ee ugu badani waa eriyadaas laakiin waxaad ogaataa marka uu dhulku inta isku cimilada ama isku hawada ama isku- waqtigaasoo kale inay isku fidi karaan marka ay kolley waa bariga em, saaxil
marka maxaa tallaabooyinay hadda idiin qorshaysan si aanay deegaano kale ugu fidin Een, marka laga yimaado waayo dadku isu gudbaya intaa ee, dee dabcan abaarana waa laga soo sheegaya dhinacaas waxaa laga yaabaa inay dadkii guurguuraan oo ay meelo kale u hayaamaan Een, maxaa idinka qorshaysan amaba een, wax qorsha ama tallaabaa inaanay dee fidin oona intaa kasii fidin Een, oo- kolley waxaa noo tallaaba horta marka hore in ay een, la tallaalo iyadoo weli la wado tala- inta carruurta aan tallaala inay da-doodu tahay een, da-doodu yar tahay islamarkaana la daweeyo dadka iminka ay q- een, qaba waxaan kaloo oo iyadana fariin guud u dirayaa dadweynaha een, iyo waalidiinta qofka marka lagu arko calaamadaha loo malayn karaya inay tahay een, een, jadeecada in sidii caruurta kale iyo dadka kale aanay isu een, isu sadhayn lahayn ay wixii ay qaban karayaan qabtaan waxaa kaloo muhiima inaan la dedin caruurta oo aan naqaska ama lagu degin in hawo furan oo leydh leh uu dhigo waayo xumadda qof caruurta xumadda badanee ku dhacda waxay ka noqonaysaa mid dee qofka maskaxdiisa waxyeesha Een, iyadan intaa wacyigelin wasaaradduna ilaa hadda waxay wadaa tiimamkana way sii xoojinaysaa maadaama ay kiisasku aanay sii yaraanay sii badanayaan howlgallada aanu sii wadno waanu tiimam kalena waanu u diranaa dawo iyo maxaa la yidhaha tallaalkiina way yaaleen gobolka iyo goobaha ay wax ka dhaceenba Een, gaadiid kale iyo maxaa la yidhaha shaqaale caafimaad oo kalena waan ku xoojinaa haddii la yidhahdo kaasina waxa uu ahaa agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee somalilan saleebaan jaamac diriye oo u waramayay wariyahayaga magaalada hargeyso cabdixakiin maxamuud shirwac
ciidamada etoobiya ayaa shalay ka baxay magaalada ceel cali ee gobolka hiiraan waana saldhiggii labaad ee isla gobolkaasi ah ay ka baxaan dhowaanahan arrintan ayaa khubarada geeska afrika ay sheegeen inay la xiriirto culayska dhinaca siyaasadda arrimaha gudaha ee soo fuulay dowladda etoobiya oo toddobaadkan ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo lagu soo rogo wadankaasi xuseen barre aadan ayaa arrimahaasi ka waraystay brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo wax ka dhiga jaamacadda nairobi walaal xiriir baa ka dhexeeya ha xiriir baa ka dhexeeya qalasa iminka etoobiya ka taagan iyo ciidankan soomaaliya kala baxaysa weli waa iska dee xataa waxaad dhici karta inay soo- soo- soo- suudaan xataa kala soo baxda maarta abiy abiy irin kala soo baxata ayaa macquule maxaa yeele xaaladda waddanku maraya xaalad cakiran weya waddanka wuxuu galay waxaa loo yaqaan emergency loo yuu galay oo ah yacni xaalad degdega la geliyey ciidanka heegan weeyaan waxaa loo baahan marka inay- inay soo celiyaan amarkii kala dambeynta laba inay soo celiyaan marka een, waxaa weeye runtii yani curayska gudaha ka saaran dartii ay iminka ayay ciidankan im- imka iminka u baxayaan oo dalkooda ay ugu noqonayaan maxaa yeelay een, waad arkaysaa lix bilood ayaa la soo rogay xaalad degdega la soo rogay marka xaaladda dad degdega ee la soo rogay ayaa marka ayaa waxa weeye waxa weeyaan waa xaalad micnaha yani ku- ku tusinaysa etoobiya inay kala tegaysa maarti etoobiya inay kala te- marka markii hore way- waxa weeye yani inta badan waxay sameeyeen waa waa isdhigteen laakiin hadda ma- maadaama yani culays gudaha uu ka taagan yahay yani etoobiya ba kala tegaysa marka yani inay iyadan ilaaliyaan soomaaliya ilaaliyaan ama ay ilaaliyaan abiy hadda priority hadda priority maaha ka sokow ciidamada ay kala baxday soomaaliya qalalaasaha ka taagan gudaha etoobiya saameyn intee lag buu ku yeelan karaa guud ahaan soomaaliya soomaaliya horta etoobiya hadday micnaha qalaasahan ay xakaman weydo waxaa dhici karta in afartan milyan oo sooma oo oo qaxooti ay kusoo qaxaan maxaa yeelay hadda aan ha imanka hadda aan kula hadlayo yani qaxooti fara badan baa ka jooga hargeysa qaxooti fara badan baa ka jooga boosaaso qaxooti fara badan baa ka jooga garoobe oo runtii dadka oromada u badan hadda iminka kacdoonka wada haddii marka yani afartan milyan kadib ay kusoo kusoo yaacaan dhulkii soomaaliyeed ay kusoo yaacaan micnaheeda waxa weeyaan waxaan soomaalida waxay noqonaysa sida fala- sidoo kale noqonaysa falastiin yani falastinians oo kale ay noqonayaan sida ruuxii falastiin ka dhacay falastiin waa lagu soo qaxay yuhuud way kusoo qaxeen iminkan waa arkaysa waddamada jira ka xooti ku yihi ama runtii waaba qaliye ba arkay marka laba iyo toban milyan ilaa saddex iyo toban milyan ilaa shan iyo toban milyan oo ruux oo qofood oo soomaali ah oo ay kusoo qaxeen marka in ka badan afartan milyan waad waad qiyaasi karta xaaladda taa laegta ilaa waa waad qiyaasi karaysaa maarta laakiin waxa weeya runtii yani waxaa loo baahay nimanka dadka talada haya in ay xaaladda dejiyaan oo marka dadka ay la hadlaan oo xoogga ay isticmaalayaan ay daayaan maxaa yeelay xoog wax lagu muquuniya waxaa suurtagal maaha in marka dunida kacdoon baa ka taagan caalamku wuu isbedelay adduunku wuxuu digital buu noqday informationka maanta gudaha etoobiya ka dhacaya yani waxa weye alaqsaa la ogaan karaya toban sana ka hor lama ogaan karaynin maanta waa la ogaan karaya technologiga ayaa sahlay technologiga ayaa sahlay marka waxaa loo bahay marka in la- dadka la fadhiistaan la la hadlaan waxa ay tabanayaan u yeelaan yani maxkamadihii ay xor ka dhigaan political parties ay xor ka dhigaan yani waxa weeye si si xornimo loo tartamo yani risaska wadanka si sax loo qaybiyo ciidanka macnaa laisku dheeli tiro ciidan etoobiya laga laga yeelo oo ciidan macnaa yani tigrebis ee xiranta aan la- aan laga dhigin yani ragga ragga sarsana janada jana- jananada maarta ama janaalada aan laga dhigin waxaasoo idil ayaa marka imanka hor yaalla in macnaa xaaladda degdega dadka u galin macnaa si wanaagsan ay- si wanaagsan ay u- ay u maareeyaan oo macnaha waxa weeye aysan xoog muqu xoog aysan ku muquuninin marka ciidamadan imanka tegaya ee marta ee runtii tegaya waxa micnaheedu waxa weeyaan yani etoobiya runtii waa ay kala tagtay marka waxa weeyaan waxa weeyaan inay inay is ururto weeyaan dalalka caalamka ee horumaray gaar ahaan reer galbeedka maraykanka iyo wadamada een, oo u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyaddu saameyn intee leeg bay ku yeelan karaan qalalaasahan iminka ka taagan etoobiya xasilintiisa horta een inta badan wadamada reer galbeedka iyo maraykanka runtii taageero fara badan ayay siiyaan nimanka nimanka talada haya lacag lacag lacago fara badan bay siiyaan deeqo fara badan bay siiyaan marka een cadaadis fara badan ay ku keeni karayaan in micnaha yani in runtii micnaha yani ay nimankan talada haya micnaha ay wax ka bedelaan qaabkii wax umeeran ay wax- ay wax wax wax u wadaan hadda waad arkaysaa wadanka maraykanka wuxuu soo saaray digri buu usoo saaray wadanka etoobiya uu leeyahay arrintan micnaha yani oo xaaladda degdeg xaaladda degdega dalka la geliyey yaan loo isticmaalin in xuquuqda biniaadamka lagu tunto yaan loo isticmaalin micnaha waxa weye in dadka lagu xidho yaan loo isticmaal dadka micnaha in lagu dirjiro yaan loo yaan loo isticmaal dadka in dadka micnaha in lagu lagu afduubo yaan lagu isticmaal dadka isisfa in lagu safa yaan loo yaan loo isticmaalin wadda maraykanka digrinta abu soo bixiyey wadanka maraykanka soo bixiyey wadamada reer reer reer galbeed waad arkaysaa jarmalka ayaa ugu dambeeyay angela merkel waxay tagtay etoobiya ay tagtay waxyaaba inta badan ay ka hadlaysa waxa weye dimuqraadiyadda wayaan marka etoobiya inay dimuqraadiyadda cagga dhigata ayaa ka go-an wadama reer galbeedka marka inta badan waxay rabaan inay cadaas ku saaraan raggan talada haya in wax badan micnaha ay ka- ka- ka tanaazulaan wax badan ay wax badan ay ogolaadaan si dalka micnaha laisugu keena si dalka laisugu keena marka midda kale rabaa inaan kugu daro waxa weeyaan een nimanka nimanka talada haya dad minority weeyaan minority wax mahayn karaya runtii dad minority ah yani dad micnaha majority ah runtii inay xukumaan way adag- way adkaanaysaa aad u adkaanaysaa waxaa lamida waxa maanta in- iminka ka dhacay wadanka syria ka dhacay syria waxaa maanta xukuma dad minority ah xukuma calo- calawiyin la yidhahdo maxaa maanta haysta waxa ay dadka majority ah ku kacay marka waxba kama duwana xaaladda iminka syria ka taagan midaan midaan ka taagan etoobiya waxba kama duwana kaasi waxa uu ahaa brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo wax ka dhigay jaamacadda nairobi oo falanqaynaya ciidamada etoobiya oo shalay ka baxay magaalada ceel cali ee gobolka hiiraan waxa uu waramayay wariyaha v o a xuseen bare aadan
wararka ka imaanaya maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in maanta iska horimaad uu ka dhacay deegaanada godon labe halkaasi oo maleeshiyo taageersan kuwa ahlu sunna wal jameeca ay kula dagaalameen ciidamada galmudug warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq dagaalka oo ka dhacay deegaanka godin labe oo qiyaastii toddobiiyo labaatan kilomitir kaga beegan degmada cadaado dhanka koonfurta ayaa dhex maray ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo maleeshiya beeleed hubaysan oo maalmihii dambe isku urursanayay deegaanka mareer gur oo gacanta ay ku hayaan maamulka ahlu sunna ee galgaduud wararka laga helayo goobaha caafimaadka ee cadaada iyo dhuusamareeb ayaa sheegaya in la geeyey tiro dhaawacyo ah kuwaasi oo u badnaa dhinacyadii dagaalamay waxaa sidoo kale jira ilaa afar ruux oo dhimasho ah dagaalka godin labe ayaa yimid kadib markii dhowaan ciidamada dowlad goboleedka galmudug ay maleeshiyaad hubaysan oo jidgooyo dhigtay deegaanka godinlabe ay dagaal uga saareen kuwaasi oo ahaa maleeshiya beeleed ha yeeshee markii dambe tegay mareer guur cabdiraxmaan xuseen tootoole guddoomiyaha degmada cadaado ee galmudug ayaa dagaalka maantay ka dhacay godin laba ku eedeeyey in laga soo abaabulay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dagaalka godi laba ka dhacay waxaa dagaal ku soo qaaday ciidamada meeshaas joogay ee galmudug nimankii dhuusamareeb joogay meeshaas ka yimid meeshaas ayay dagaal kusoo qaadeen iyaga iyo ciidamada meeshaas jooga ayaa dagaalku dhex maray marka dagaalku sidaas u dhacay wala dagaal hadduu dhaco khasaar la-aana noqonayo laakiin aniga ma aanan maqal haddii aan galmudug waxaan dhaawac ahayna soo gaaray dagaalku laakiin hadda kabacdii inuu islaaday u badan tahay nimankaas dhuusamareeb oo ummadii awalna isbaaro ku haystay oo waxaa soodii galmudug deganaa marka insha allahu waana dad been oo reer dhuusamareebeeda soo qaaday halkaanayna kusoo qaadeen marka maamulka galmudug iyo ummadda halkaan deganaa insha allahu arrintaas go-aan ay ka qaadatay difaacaya deegaanada maamulkan uu ka taliyo afhayeenka ahlu sunna ee gobolada dhexe mursal sheekh maxamed xeefow ayaa dhankooda beeniyey in dagaalka ay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan maamulkooda deegaankaa lagu soo qaaday ayagaa lasoo weeraray nimankii soo weeraray ayaguna meeshii ku dagaalaman walaba waxaan ku xaqiijinaynaa askar maamulka nabaleyo badi lama dogaamadin daawaceeda waa nala dhex sheeni karaa waa lagu dhex daaweyn karaa dhexenada waxaa dhibuu kama jiraan deegaanka godonleba oo ay ku dagaalameen ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo maleeshiyaadka hubaysan ayaa haatan waxaa gacanta ku haya ciidamadii huwanta ahaa ee la dagaalamay kuwa dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in adeegsiga baahsan ee sokortu ay tahay sababta ugu weyn ee buurida dadka dunida sida ay kusoo waramayso wariyaha v o eda magaalada jineefa hay-adda qaramada midoobay ayaa dowladaha ugu baaqday inay cashuur saarto cabitaanada sokorta badan leh si cabitaanku uu yaraado kadibna khatarta cudurka buurida uu hoos ugu dhaco warbixintan cusub ayaa lagu ogaaday in saddex meelood oo hal meel dadka qaangaadhka ee dunidu ay buurnidoodu xaddhaaf tahay isla dadkaas ayaa warbixintu sheegtay in sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii ay burburnaayeen ee ayna gaadhin heerka miisaanka xaddhaafka ah ee ay hadda noqdeen arrintaas ka sii darani waa in hay-adda w h o ay sheegtay in labiyo afartan milyan oo carruurta da'doodu ay shanta sano ka hoosayso ay sannadkii hore amaba buurnaayeen amaba miisaankoodu xaddaaf ahaa arrintan ayaa hay-addu sheegtay inay tahay sare oo kac gaadhaya koob iyo toban milyan shan iyo tobankii sane ee u dambeeyey qiyaastii kala badhayay hay-addu sheegtay inay qaaradda asiya ku nool yihiin halka shan iyo labaatan boqolkiibana ay afrika ku nool yihiin w h o ayaa sheegtay in cuntooyinkaan caafimaadka lahayni ay yihiin kuwa ka dambeeya inuu kor u kaco cudurka sonkortu kaasoo xaaladaha hadda jira ay ka badan yihiin afar boqol labiyo labaatan milyan oo xaaladood islamarkaasna keena dhimashada dad gaadhaya hal milyan iyo badh sannad walba hay-adda ayaa sheegtay in qaadashada sonkorta sida iyadoo la cabo cabitaanada sonkortu ku jirto ay tahay arrinta ugu weyn ee keentay sare u kaca shislaanta iyo cudurka macaanka timo waganavalo waa isuduwaha w h o ee ka hortaga cudurrada aan faafin waxa uu v o a u sheegay in haddii cashuur la saaro cabitaanka sonkorta leh ay taasi isticmaalkiisa hoos u dhigayso nafna ay badbaadinayso haddii aan kor qaadno cashuurta taasoo markaa kadib macaamiisha boqolkiiba labaatan sicirka ku kordhinaysa waxaad arkaysaa ayaan odhan karaa in boqolkiiba labaatan oo isticmaalka sonkortu hoos u dhacayo intaas waxa dheer waxaad ugu dambayn helaysaa caafimaadka ugu wanaagsan ee aynu u hanqaltaagayno kaasoo hoos u dhiga shislaanta iyo cudurka macaanka ayuu yidhi waganuvalo ayaa sheegay in dalka mexico cabidda cabitaanada ay sonkortu ku jirtaa boqolkiiba toban uu sare u kacay sannadkii laba kun iyo afartii uu dalkaas isla sannadkaasi dhammaadkiisii uu boqolkiiba lix hoos u dhigay cabidda cabitaanada ay sonkortu ku jirto hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in dadka shiinuhu ay kaalinta koowaad kaga jiraan shislaanta dunida waa marka laga hadlayo dhinaca tirada iyadoo dadka buurani ay yihiin saddex iyo afartan milyan oo dhinaca ragga ah iyo lix iyo afartan milyan oo dhinaca haweenka ah w h o ayaa dadka kula talinaysa in isticmaalkooda sonkorta ay ka hoos mariyaan boqolkiiba toban intii ay celcelis ahaan u baahnaayeen haddii ay faa'iido caafimaad oo dheeraada doonayaanna ayba boqolkiiba shan ka hoos mariyaan hay-adda ayaa dadka ku booriday inay aad uga taxadaraan maadaama sonkortu ay cuntooyin badan ku jirto tusaale ahaan hal qaadoo kajaba ayaa hay-addu sheegtay inay ku jirto hal qaadoo sonkora halka siiriyaalka aroortii lagu quraacdana ay ku jiraan ilaa iyo afar qaado oo sonkora
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo sheegtay in adeegsiga ama cunista badan ee sokorta ay horseedo buurida dad badan oo dunida ka mid ah ay la daalaadhacayaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o haatanna waa kaalimihii heesaha dabacsan
lahashada jacaylkiyo labhashada naftayda qalbigayuraayo laamadoodi waaye lahashada jacaylkiyo labhashada naftayda qalbigaynuraayo laamadoodi waaye waxay laabtu doontaa inagoo lamahaaniyo laba nolol wadaagto lala leexi noqone waxay laabtu doontaa inagoo lamahaaniyo laba nolol wadaagto lala leexi noqone ma inaad laba eefahaataa ma inaad kalgacaylka laashaa ma inaad lumisaa qoonta inaad igudhowdaana ma inaad laba eefahaataa ma inaad kalgacaylka laashaa ma inaad lumisaa qoonta inaad igudhowdaana lalaba hayaankiyo lugtu socod madayse waxa layga baaqaa loolida garduure lalaba hayaankiyo lugtu socod madayse waxa layga baaqaa loolida garduure waxaan weli ku lahaa lahay halkii laydhacahaa shaqa lexaad ugegayso sulaadnubahay waxaan weli ku lahaa lahay halkii laydhacahaa shaqa lexaad ugegayso sulaadnubahay ma inaad laba eefahaataa ma inaad kalgacayl kalaasha ma inaad dumisaa qoonta inaad libidhowaa ma inaad laba eefahaataa ma inaad kalgacayl kalaasha ma inaad dumisaa qoonta ma inaad libidhowaa lulumihii biyaha galay abar kuma lihiime aniguna dhiskiisii caasha qallada habteen lulumihii biyaha galay abar kuma lihiime aniguna dhiskiisii caasha qallada habteen waxaan laban legdahooda
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa afartii iyo barkii galabnimo xagga geeska afrika magaalada washington oo idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa sagaalkii iyo barkii subaxnimo waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqana waxaa ku jira dabcan barnaamijkii toddobaadkiiba halka mar aad maqli jirteen maanta oo kale ee dhaqanka iyo hiddaha iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban musharaxa madaxweynaha maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sheegay in ay u wanaagsan tahay taageero la-aanta dadka siduu hadalka u yidhi liite ee aan waxba gelin ee xisbigiisa kuwaasi oo uu ku jiro afhayeenka aqalka wakiilada paul ryan waraysi uu siiyey telefishinka fox news ayuu trump ku sheegay in rayaan iyo xubnaha kale ee ka tirsan koongareeska maraykanka ay ula dhaqmaan in si aan wanaagsanayn islamarkaana aysan taageersanayn musharaxnimadiisa hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ay soo shaacbaxday cajalad la duubay sanadkii laba kun iyo shanta oo trump uu kasoo dhex muuqday isaga oo hadalla aad u xun ka sheegaya haweenka taasoo dhalisay in xubno badan oo xisbigiisa ka mid ah ay taageerada kala noqdaan madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan ayaa wasiirka koowaad ee ciraaq uga digay in ciidanka turkiga ee ku sugan waqooyiga dalkaasi ee ka badan kunka askari aan laga reebi karin xulafada loo diyaarinayo in ay la wareegaan gacan ku-haynta magaalada musul ee isis maamusho erdogan oo la hadlayay hogaanka culummada sunniyiinta ah ayaa magaalada istanbul ugu sheegay inaysan ciidamada turkiga ah ee sunniyiinta ah aysan ka bixi doonin aagga u dhow magaaladaasi mowsul islamarkaasna aysan ka amar qaadan doonin taliska bakhdad ee shiicada ah madaxweyne rajab tayib erdogan ayaa culammada u sheegay inaysan ciidamada turkiga guuldarro ay ciraaq amar kaga qaataan aysan weli ku imaanin bob francis baadariga diinta masiixiga ah ayaa arbacadan ku baaqay xabad joojin deg deg ah oo ka dhacda dalka syriya isagoo xarunta vaticanka ee looga taliyo diinta masiixiga ka jeedinaya khudbadiisa guud ee toddobaadkiiba uu mar u jeediyo dhegaystayaashiisa ayuu boobku sheegay in joojinta dagaalka ay tahay in la isla meel dhigo muddo dheer oo ku filan dadka rayidka ah gaar ahaan caruurta si ay uga baxsadaan goobaha ay duqayntu ku wajahan tahay dadaaladii hore ee beesha caalamka ee la doonayey in lagu sameeyo xabad joojin ayaa si dhaqsa ah u wiiqantay iyadoo uu khilaafka dalkaasina uu jiitamayo muddo shan sano ah tusaalihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa burburka ku yimid heshiiskii muddada yar jiray ee u dhexeeyey maraykanka iyo ruushka ee ku aadanaa dagaalka ka taagan waqooyiga magaalada xalab
halka aad qodobada warka ugu dulka roon iyo barnaamijyadii ka horreeyay baad kala socoteen dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana kusoo dhowaada doodii gaabnayd iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farshaxanka sawir gacmeedka iyo weliba muuqaalada la xiriira waxyaabaha dadka xirfadda lihi ay ku gudbiyaan muuqaalada dhinaca horumarka iyo saamaynta bulshada ayaa dadka qaarkii waxay u arkaan in ay yihiin tallaabooyinka ugu muhiimsan ee lagu xaqiijiyo istaraatiijiyadda qorshe kasta oo la dejinaya in muuqaal ahaan lagu sameeyo markaa howlahaasi la dhisayo iyadoo qaar ka mid a bulshadu ay aaminsan yihiin in musawirada dadka bini-aadamka iyo waxyaabaha nool ay khatar ku yihiin marka loo eego diinta islaamka oo aanay ku habboonayn in lagu dhiirigeliyo mujtamaca waa mawduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay waxaana igala qaybgalaya cabdi maxamed cabdigaab oo muddo dheer isagu ahaa nin isagu farshaxanka iyo sawirada ah gacanta laga sameeye sawir gacmeedka muddo dheer kasoo shaqaynayay haatan a macalin dhallinyarada da-yartaa wax ku bara dalkan kenya iyo maxamed axmed muuse oo gool loo yaqaan oo isagu warbaahinta iyo dhaqankaba ka shaqeeya waxaan ku bilaabayaa cabdi maxamed cabdigaab waad madsantahay yaasiin ciise waan u mahad celinaa v o e da waxaan kuu sheegaya horta farshaxanka ama artiska waxa weeye adduunku ku dhisan yahay adduunka wax waliba haddii aad ka bilowdo dharka aad xiran tahay haddaan arti lagu samayn eh, suuragal ma noqoteen in la sameeyo weelasha wax lagu cunayo haddaan la samayn eh, suuragal ma noqoteen haddii aan doonayna marka dhaqankeena carruurteena tusno ama aqal soomaaliga sidii loo dhisi jiray ama weelasha wax lagu cuni jiray see loo sameynaya waa arti in lagu sameeyo noqonaysaa arti la-aantiis marka waxaa wax socda adduunka may jireen gawaarida laga sameeya dharka laga sameeya wax kasta arti ay kasoo bilowdaan saa darteed ilmaheena marka anaga maanta waxaan fursad u helna carruurta oo jaamac inaan ku barno carruurta marka iskuulaa- iskuulaadka xiran yihiin inaan artiga barno si aan ugu dhaqanka u soo gelino artiga dhaqanka u soo gela Eh, maxaa see kobihii la qaadi jiray masey ahaayeen maxaa lagu eh, dadka cuni jireen weelashii wax lagu cuni jiray eh, eh, aq- aqalada see loo dhisi jiray yaa dhisi jiray waxaasoo dhan inay ku bartaan artiga loogu talagala carruurta Een, horta marka hore aad baan u salaamayaa een, yaasiin ciise wadheer oo barnaamijkan dabcan een, naga qabanaya iyo maamulka v o eda Een, haddii aan bal cabdi een, doodiisa u soo noqdo waxa weeye qofka waxa weeye farshaxankan uu sheegaya waxa weeye dhi- khasaaro fara badan baa ka jira qof ahaan iyo weliba waxa weeye ummad ahaanba Een, tusaalahaan markaan soo qaadano qofka biniaadamka ee farshaxanka markaad aragto waxa weeye waa qof isaga bulshada inta badan ka xidhan boqolkiiba waxa weeye sagaashan baa laga yaabaa inuu inta badan waxa weeye wuxuu ku mashquulsan yahay waxa aad aragtee magaranaysa ee sanamyada iyo muuqaaladaas iyo waxaas marka qofka biniaadamka waxa weeye goor xeedhii fadhaalka dhacee buu ku leeyahay maxaa dhacay horta personal way ku xun tahay shakhsiyan way way ku xun tahay Een, midda labaadna midda labaadna waxa weeye dee diiniyan uma fiicna haddii waxa weeye dad islaamaan nahay ma wanaagsana marka arrintii uu sheegaya xaaji gool waxaa kuu sheegaya weelasha wax lagu cunayo iyo fandhaalka iyo xeerada iyo sidee loo sameeyey yaa sameeyey waa farshaxan qudhooda haddaan ayagu ahayn lama sameeyeen marka carruurta inaan barno ku khasbannahay farshaxankana iyo aartiga meeshuu ka yimid waa meeshaas mar gool waxaan umalaynaya meel kale oo cabsiyahay aarti uma yaqaan kuwaas aarti uma yaqaan isaga Een, cabdi sida uu sheegaya waxa weeye waa runtii alaabta waa la sameeyey Een, laakiinse dee dad islaamaan nahay dad muslimaan nahay Een, hadhow waxa lagu leeyahay wixii- wixii sawira ee la sawiraya waxa weye diintu ayna noo ogolayn hadhow waxa lagu leeyahay naf soo geli waxa weeye ha la kala saaro cabdi ha kala saaro labada arrimood waxa weeye wixii sawir leh ee naf ee xayawaan ee nool kaas waxa weye diintu ma ogola ee cabdi dadkan hadda aad wax barayso ee dhallinyarada ah waxyaabaha aad barto ee ma ku jiraan ee waxyaaba muuqaalo qof dadka bini'aadamka ها وكجران كله وحن كل شيء ارتبنا كل شيء دتك قار وحيرنا حتى صورة فوتة لما أقوله بدون كذا صور فوتة القاسي بس برو قصلا سوى حلو سبيلا وهاك تنكله كعبدة masaajidka xarabka dadka say u garan lahay haddaan lasoo sawirin oo gacan lagu samayn ama saw- farshaxan lagu samayn wax kasta waxay ku dhisay masjidka arkaysid eh, khudbado dheer la sameynayo farshaxan lagu sameeyey waa la olkalo dhisana lagu sameeyey waxaa laga sameeyey eh, eh, injineerka wuxuu ka sameeyey arts aa laga soo sameeyey marka hore kadib aa la sameeyey wax kasta marka waxay ka soo bilowda beeskooda hoose arts ama farshaxanka farshaxanka waa saldhigga nolosha markaad wax tilmaamayso oo dhulka ugu geerayso eh, waa inaad ca- eh, xoolaha waxaa lagu sameeya calaamada lagu sameeya ceelasha marka la sameynaya waa in design la sameeyaa wax kasta adduunka marka saldhig waxaa waa farshaxan ee waa tahay gool waad- waxaa tahay nin saxaafadda iyo dhaqanka labadaba ka shaqaynaya hadda marka ololayaasha la samaynayo waxaan kambeynka la yidhaahdo oo la isticmaalayo warbaahintan ee bulshada dee mar walba waxaa loo baahanyaa in muuqaalkii iyo dhisaynkii naqshadii iyo ee, far- farshaxankii in la sameeyo taa maxaad ka leedahay Een, waa runtaa laakiinse waxa weeye maadaama dad islaamaan nahay xagga diinta inaanu ka eegno marka waxaa loo baahan tahay aad wax sawir lahayd waxaa fiican aad hadal ahaan aad u gudbiso si waxa weeye diintii aad u waafajiso
yaasiin waxaa jirta musimyada qaranka adduunka adduunka Eh, waxaa spain oo kale waa ku ugu xadaarada weyn adduunka talyaaniga eh, faransiiska waxaa la gadaa sawiro waxaa jiro la gado malaayiin sagaal boqoloo milyan la gado oo sameeyey kasoo qaadfa artisi weynaa oo oo dhintay Eh, waxaa la jira paolo picasso asalkiisa waa Spani- spanish laakiin waa maraykan oo noqday gaari dambe sawiradiisa ilaa hadda waxaa la gataa waxaa laga helay musimyada ee guryo ku yaala faransiiska iyadoo la fujinaya saqafka kore waxaa laga helay cid ay ka helaysa saddex sawir saddexda sawir waxaa lagu gaday mid kiiba sagaal boqoloo milyan yaasiin waa arts marka waxaa loo keediya waa dhaqanka in la barto waxaa dadka hore maxay ahaan jireen dadka hore say u dhaqmi jireen maxay cuni jireen say ahaan jireen ka soo qaad meesha ugu sahlan kuu sheega alwaaxa la saarto kitaabka lagu marka la akhrisanayo alwaax alwaaxa la saarto qoriga qoriga arts waa waa la sameeyey designa ku qoran si loo dhaqshaday marka wax kastoo aas-aaskooda waa arts dadkan een, dadkan aad arkayso een, muxuu ku dhacdaa waayeelka ah ee farshaxanka iyo dhaqanka hore u yaqaana ee hadda idinla jooga haweenkan siddeetan jirada ah, ee u gudbinaya caruurtan kale ee soo korayay ee soomaalida ah kulli muuqaaladu ay ku jiraan ka waran golow Een, arrintaasi waa arrin jirta laakiinse waxa weeye hadda ka hor baan noolaan jirnay wax sawiri ma jirin farshaxan ma jirin wax habeeratee cillada habeeratee ka jirta ma leh marka inaan dhaqaale eegno maaha waxaan waa adduunya berri waan ka tegaynaa waxa weeye wax berri lagula xisaabtamayo intaasoo milyan baa la siiya intaasoo milyan baa la siiya waxaa ka wanaagsan adiga waxa weeye kitaabka alle iyo sida uu noo- iyo sunnaha nebiga inaan raacno ka iyo dhaqankaba labada inaan qaadano raalaw gol sunnaha nabiga lama diidan in la raaco waa wax muqadastaas waa biyo kabadh macaan waaba lama taabtaan laakiin waxaan kuu sheegaya adigu waxaad leedahay sagaal boqol oo milyan baad sheegaysaa laakiinse waxa weeye waxa ka wanaagsan bari maxaad waxaan naf soo geli baa lagu leeyahay gool sheekadii waxaa wadaa weli mataqaan hadal wax ku gudbinayna iyo gabaya wax lagu gudbinaa adduunka qoraal iyo wax lagu rabaa muuqaal wax lagu rabaa tus oo taabsi bari caruurtaada wax caruurtaada caruurtaada wax looga sheekeeya la rabaa waxaa rabtaa in aan la yiri iyo gabay hebel aan la yiri iyo gabayda raawugaas boqoriin ma haysaa waxaa ka isbala waan xafidsanna ha wala dad baa xafidsan oo soo gudbiyey سيد محمد عبد الحسن صورك سيد محمد عبد الحسن وعايش كده صورك سيد محمد عبد الحسن زي الوالي waxaa lagu helay tilmaan lagu helay sheeka lagu helay tilmaan lagu helay waxaa laga qoray sawirka anaa goobjooga waxaa lagu helay islaan liida toox yar oo joogtay ee taleex joogtay laga laga hada way ka sheekaysay saas oo kaasa kaasa la sawir gacan lagu sameeyay kadib la soo bandhigay sawirka aan kala saaro wax haddii waxa weeye wixii adduunyadu waxa weeye ay ku soconayso oo diintu ay ugashay ma diidanin laakiinse waxa lagu leeyahay hadhowto waxa weeye naf soo geli lagu odhanayo lagu weydiinayo inaan farshaxanka kala saaro waayo marka magaca guud ay farshaxan bay ka yihiin laakiinse aan kala saaraan cabdi leenna oo muuqaalada laga cabdi ugu dambayntii muxuu xalku yahay toddobaadkan ee dhaqanka iyo waxyaabaha ardada aad baraysaan iyo waxaa laga faa'iidi karo annaga wax ugu badan barayn dhaqanka waxa waa ardayda waxyaabihii hore inay farshaxanka waxa waxayna la soo barnaa wax ka barno ee annaga diintana waxuma dhimayno diintana ma dhibaateen diintana wax wax wax diinta ee dhibaateen ma doon ma doonin wax wax diinta ay ogoleen laakiin farshaxanka waa wax dhaqanka loo gudbiyo oo muqadas oo ummad ummad ummad ummad kale ugu gudbiso ugu dambayntii dhinaca social mediaha ama warbaahintan ee bulshada iyo ololayaasha la samaynaya adoo ku gabagabaynaya gool qaabkeen la adeegsanaya haddii aad diiday farshaxanka muuqaalada waxaa la adeegsanayaa inagoo markaasi eegayna wixii dhaqanka uu noo ogol yahay ee sida ay ka mid yihiin ulaha la qaato bakooradaha bandhaalada waxaan ku cunno qaabkaas inaynu ugu gudbinno laakiinse wax noolo qof noolo intaan sawiraan idhaan waxa weye ninkii hebel ahaa waa kaas taas waxa weeye inaan waxa weeye aan ka waantoobno inaan dadka bulshadana u soo gudbin ayaa aad u wanaagsan aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaas waxay ahaayeen cabdi maxamed cabdigaab oo ah nin isagu farshaxanka sawir gacmeedka iyo arrimaha la xiriira ku xeel dheer ahna macallin iyo maxamed axmed muuse gool oo isaguna dhaqanka iyo warbaahinta ka shaqeeya yaasiin isagu hodheere v o a nairobi
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban haddaan intaas uga gudubno haatanna qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha kusoo dhowaada
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ku saabsan gabyaa ka mida kuwii cudhinta maansada iska daayey gadaalkiina sababihii ugu wacnaa gabay ku taxay dhegaystayaal allaha u naxariistay cabdi maxamed awmagan oo cabdigalayax lagu naanaysi jiray wuxuu isaga oo mudan ku jiraa ragga taariikhda maansada soomaalida ku xusnaan doona qarnigii labaatanaadna baalka dheer ku gashaday gabyaa waliba se ulajeedooyinka maansada middood ama qaarkood ayaa lagu bartaaye isaga waxaan lagula tartami jirin meesha ugu sarraysana uu ka gaaray labada ujeeddo ee kale ah ammaanta geela iyo guubaabada marka laba tol oo midikiisa yahay ay colaadi ka dhex oganto lixdan gu iyo dheeraad ayaa gobollada dhexe iyo ka shishaba gabayadiisa la isaga warinayay kolbana geedka uu garabtaa fadhiyo lasoo tamadinayay ha yeeshee dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii ayuu ku biiray maansayahanadii kol dambe ku tashaday in cudhinta maansada ay faraha ka qaadaan kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii beri aan baranballa ku arkay ayaa waxaan weydiistay inuu ii mariyo gabayadii uu tirin jiray qaarkood markaas buu si aan leexleexad lahayn welibana deg dega wuxuu iigu sheegay in isaga iyo gabaygii ay waa hore isugu dambaysay waxaan u qaatay inuu kaftamayo markaas baan doocdoocin ugu dhaqaaqay aniga oo ku leh maxaad cabdiyow sidaa u yeeshay caynkaas maxaad ugu gelaysaa dadka hal abuurkaaga jecel oo aniguba aan ku jiro ugu dambaystii waxaan iba salaaxaba kolkay ila noqotay inuu soo dabcay ayaan ku idhi kollay markaad go'aansatay inaad gabayga iska dayso tixaad isaga daynayso tirisaye bal caawa taa oo keliya ii mari habeenkaas ayuu ii mariyey siday gabay iltaag iyo faarax xuseen ay yeeleen gabay uu isaguna tuduucyadiisa ku faahfaahinayo wuxuu tilinta maansada uga gaabsaday kaasoo uu ku bilaabay arar gaabanoo uu inoogu sheegayo isaga oo aan garan waayin sidiisii hore iyo ka badanna u tilin kara inuu gabaygii iska daayey sababo lix iyo tobana aawadoodna uu kaga maarmay arartaasuna waxay ahayd awal maanso waataan gurshay aan gooyey waayadan ee in dhoweyd ka gabangaabsaday oo wayga garateene anigoo aan gabin baan nacee kama gelgaaleene lix iyo toban haroo wada gartaya wauga gaabsaday sidaan is leeyahay muddo dheer caynaanka maansada gabyaaga ku keliyaystaa ama hadda firo ama ha qirtee ma jecla in degaankiisa uu ku arko maansayahano cusub oo soo garab joogsada wuxuu masayiraa dareenna ku soo kordhaa maalinta ay soo hareer fadhiistaan dhallinyaro kula tartamaysa dhagihii dadweynaha ee uu isa siiyey weligood inay isaga u rukuman yihiinna ay la ahayd waxayba u badan tahay toos ama gurac in dhallinyaradaas soo baxaysa uu u yaso maxaa yeelay wuxuu ka cabsi qabaa intiisa laga sii jeesto isaga oo weli noolna iyaga maansadooda iyo midhahooda loo wada dheg taago taasna waxaa kuu rumayn kara lix iyo tobanka tuduco ee cabdigalayax ku sheegay in dartood uu maansada uga gaabsaday afar ka mid ah wuxuu kaga cabanayaa isla markaasna ku daraabayaa dhallinyaradii uu u soo joogay iyaga oo indha adeygooda madar uu fadhiyo gabayo isla soo taagaya gaf aan la qaadan karin wuxuu ku tilmaamayaa bulshadu inay sinto ruug caddaas sidiisa maanse aabbaheeda iyo gabanno la daaraa dhacaya oo markaa barbarad ah gabanno iyaga oo kale aan waagii hore ku dhiiran jirin golayaasha ragga waaweyne fadhiyo in gabayo ay mariyeen ay isla soo taagaan tuducii uu macnahaas u xambaariyey gabaygana uu ku bilaabay ayaa wuxuu ahaa gabaygu waa yaraa muxu madow gaafihii hore ee garhka iyo sidaydaas nimaan guudka ka caddaanin amaan shaarubada oo gubtay iyo gucumo aar yeelan golayaasha lama keeni jirin gaafka loo tago eh maantana gurbood iyo gabdho iyo gabay yaroo wiila iyo oday guxuushaaya yaa guushi loo simaye gaf inay amuurtaasi tahay uga gaabsadeen tuduc kale wuxuu ku daraabayaa gurboodka yaryar ee iyaga oo naaskii hooyadood aan weli ka go'in haddana madashii la isugu yimaadaba waan gebyey ku haya kuwaas inuu meel la soo joogsado oo uu iskala weyn yahay darteed ayaa ka mid ah waxyaalaha uu gabaygii isaga daayey wuxuu yidhi nin gurbooda lama qaybsan kara guun haddaad tahaye midaan hooyadiis gurinin oo guriga meeraya oo aan weli goshaydiyo ka bixin gurada awrkooda hadduu goob walbaba taagan yahay gabayna tookhaayo kolna inaanan garab joogsan karin uga gaabsaday cabdigalayax isaga oo weligiisba ay la ahayd cid maanse ugu babac dhigi kartaa inaanay uunayn ayaa waagii dambe indhihiisa uu ku arkay rag iska hor wada oo inta isla soo simay gabaygiiba ku qabsanaya sidaasoo ay tahayna waxaad moodaa inuu aqoonsan yahay adduunyada cid limin joogta ah ku dhaadan kartaa inaysan jirine maalinba ay qof ama koox gaara isu caddayso markaas buu tuducaanna ku yidhi adduunyadaba gaasiran ninkii gaan ahaan jiraye ninkaan gacanta lala laaci jirin waa gabanayaaye ha yeeshee gadaal niman dhashay iyo gaarufyaa kacay ee anba gabay rag baa igu qabsaday iina goodiyaye in adduunku gaafaysi yahay uga gaabsadayeen tuduc afraadna intuu ku xusa meelo badan oo dhulka soomaalida ka mid ah ayuu ku andacoonayaa in isagu uu ka ahaa gabyaaga keliya ee muddada dheer la dhagaysan jiray maantana hadday wiilal yaryari inay gabyaan u tafaxaydan yihiin aniguna iyaga ayaan uga haray maanse dambana iga maqli maysaan ayuu ku doodayaa wuxuu yidhi gaddaan anigu soo maray haddaan guna uga sheekeeyo inkastoo barkood go'ay naflaha geeri bau imanne raggii geedka ila joogi jiray gabalkibaa noole garkaa bari garoowiya nugaal garacad meesheeda goodiga hargeysa iyo intii guban ka hoosaysa gar loo gubee galbeed iyo jigjiga goobo dhinaceeda garbahaalaley iyo dhulkaa gada ka baaleeya intaasoon guryiyo meelo iyo gabaa la soo sheegay anigaa geyiga eebbahay gabay u teednaaye maantana rag badan buu gurmaday gooha maansada eh inay wiilal wada guuxayaan wauga gaabsadeen dhegaystayaal erayada ha ku kala duwanaadeena afartii tuduc ee aada maqasheeni ulajeedada waa isaga mid waxayna muujinayaan inay run tahayoo gabyaaga magaca weyn yeeshay uu ka masayro kuwa markaa doobadilacsanaya ee ay isku degaanka yihiin waa inoo toddobaadka soo aadanayo tuducyo kale oo ka mid ah lix iyo tobankii uu cabdigalayax sheegay in gabaygii uu awgood isaga daayay
aada ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaha oo inoo soo gudbinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruto ayaa sheegay in iskaashiga uu dhex mari doono dowladdiisa iyo hay-adda dhaqanka iyo sayniska ee qaramada midoobay unesco oo gacan ka siin doonta la dagaalanka isticmaalka waxyaabaha muqaadaraadka ah ee qaataan ciyaaryahanada bisha may ee aynu soo dhaafnay ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka qaadashada ciyaaryahanada ee muqaadaraadka ay kenya ku dartay waddamada aan fulin sharciyada la dagaalanka taasi oo halis ku noqotay ka qaybgalkii ciyaaryahanada kenya ee ciyaarihii olombigada ee lagu qabtay baraaziil warbixintan waxaa nairobi nooga soo diray yaasiin ciise wardheere hay-ad ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay ayaa kala shaqaynaysa waddanka kenya dagaalka ka dhanka waxyaabaha mukhaadaraadka iyo daawooyinka awoodaha gaarka u korreeya dadka ciyaartooyda ee anti dobinka loo yaqaan taasi oo khatar weyn ku ah isboortiga iyo ciyaaraha fudud ee waddanka kenya ee ay oradadu ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruto oo kulan gaara la yeeshay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan culumta sayniska waxbarashada iyo dhaqanka ee unesco ayaa waxa uu sheegay in ay gacan ka siinayaan sidii loo tababari lahaa kuwa iyagu tababara ciyaartooyda gaar ahaan ciyaaraha fudud si loo ciribtiro adeegyada iyo dhaqdhaqaaqyada gaarkaa halista ku ah daayarta iyagu daneeya ciyaaraha isboortiga gaar ahaana orodada oo adeegsiga aaladahaasi ay khatar ku noqdeen mustaqbalka waddanka kenya adeegsiga walxahaasi waxa ay noqdeen kuwo aada u wiiqaya himadii wanaagsanayd iyo anshaxii ciyaaraha isboortiga caafimaadka iyo weliba firfircoonidii looga bartay waddanka kenya iyadoo kharash fara badan dowladdu ay geliso saasi waxaa yidhi madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruto oo la kulmayey madaxda hay-adda unesco waxaa kale oo si rasmi ah uuga qayb galay labadii maalmood ee lasoo dhaafay kulanka toddobaadka waddanka kenya ee dhaqanka ee unesco oo ka furmay magaalada baris waxaana lagu guddoonsaday iskaashi midaysan ay ka wada yeelanayaan horumarka sayniska tiknolojiyada iyo weliba ciyaaraha dagaalkan ka dhanka ah waxyaabahan mukhaadaraadka ee ciyaartooydu ay isticmaalaan ee anti dobinka loo yaqaan ayaa kenya waxay ka mid tahay wadamada saxiixay sanadkii aynu kasoo gudubnay iyadoo ciqaab gaara ay la kulmayaan kuwa iyagu adeegsada kenya oo si gaara loogu tilmaamo inay ka mid tahay wadamada dunida ee ku horeeya ciyaaraha fudud ayaa caqabad waxaa ku noqday adeegsiga waxyaabahan guracan sida unesco ay sheegayso kulankaasi waxaa si gaara loogu tilmaamay dadaalka dowladda kenya ay ku jirto inay mar kale soo ceshato dahabkii iyo waxyaabihii kale caanka ahaa ee goobaha waaweyn ay ka muujin jirtay munaasabadaasi waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee hay-adda unesco erina bukova iyo weliba danjiraha waddanka kenya wakiilka uga ah hay-adda unesco mr george godia yaasin ciise wardheere v o e nairobi
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysin walba toddobada iyo sideedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
weli waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waa laba iyo tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda waxaa daadihinaya caashi ibraahim iyo jaamac buule jaamac haatanna heestan dabacsan kusoo dhawaada
waa hagaag dhegaystayaal codka macaan ee maxamed mooge liibaan ilaahay naxariistii janna ha siiya ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo waxaa halkan ka soo wada jeedinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo caashe ibraahim aadan tan iyo kulantideena dambe idaacaddeena fiidnimana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh وطنا وحلا جرحنا وأمالنا